الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxaan shalay ku yar joogsanay mudabajkii ama noocii labiyo afartanaad oo laba noocu israaciyey oo kala khaasan oo almudabaj iyo riwaayat alqariin ama riwaayat alaqraan marka kolley waan soo laqbeeye waxa ay tahay un intay noo adhsanayd maxaa faa'iide ah ee diraasadooda lagaba helayaa iyo bal iyada suurayntooda labadaa shaksi ee xagga da-da isku dhow waa qaalibtaasi xaggii isnaadkiina waa sa laguma kaaftoomi kare waa isnaadkoo sheekhaday laba kulmayeenna xaggaa iskaga dhow hadday iyagu dhexdooda ay wax kala wariyaan midkood hadduu ka kale ka wariyo laakiin kii kale aanu kan dib ugaba warin taa waxaa lagu magacaabayaa riwaayatul aqraan baa lagu magacaabayaa laakiin hadday dhacdo dee mid ahaani inuu saaxibkiisan ama qariinkiisan buu ka wariyey kii markii hore laga wariyey isaga wax hee ahaa ka laga wariyey ayaa dib uga wariyey kii kale isaguna way isku noqnoqdeenoo mid kastaaba ka kale waxbuu kaba wariyey taasi waa taa ay ku magacaabaan ama qaybta mudabajka noqonaysa oo ama bimacna almusayan oo dee arrinkani sanadkiibaabay ku keenaysaa qorux iyo taxsiinba ama dee waa xagga sinaanta iyo ay dee simayin oo laba shaksi oon isu sheekhahayn kala horayn oo isku dabaqa oo isku sanada oo dhexdoodii uun iyagu wax kala warinayo taasba weeye kollayna waxaa la mu'alafka ama kutub gaara barhkood saa daara qudniyo way u leeyiin xagga faa'iidada tani ay leedahay diraasadeeda iyo fahamkeeda marka inay taasi jirto oba saa dee caaisha oo abi hurayre ka warinaysa abu hurayrana caaisha oo ka warinaya mithaalkii uu inoo dhigtay faa'iidadeedna wuxuu inoo dhigtay inaan loo malayn ziyaada inay isnaadka ku sugan tahay waa mid amase waxa weeyaan in halkii cantan iminka meesha taalla dee ay tahay waxa waham iyo qalad u dhacay asalku wow uu ahaa oo macnuhu waxa weeyaan haddii ruuxu aanu waxaan macrifo u lahayn u arko bal maalan abu hurayre oo caaisho kaba warinaya suurada nimanka riwaayatul aqraan bay taasi noqon dee markay caaisha isaga ka warraysana waa taa mudabajka ay noqonayso labadoodiina waa laba saxaabi oo rasuulka ilaahay kaba warin jiray oo sinaa buu ku ogaa waxaa imanaysa inuu israaha labada mid baa ziyaada ah meesha oo dee inay abu hurayrana rasuulku ka warin jiray caaishana rasuulka iminka dhexdoodii bay kala warinayaan haddana markaasaa rasuulkii kaba sii dambeeya markaa ziyaada sanadkan jirto mid ahaan baa ziyaadaha taas markaa danniga caynkaasa baa lagaga badbaadayaa garashada inay waxani wax jiro oo dhaco noocaasa ay yihiinba marka amase waxaa kaloo iman karta inuu yidhaha halkan ay tahay can abi hurayrata can caaishada taba ay tahay hadday cani taallo inuu u qaato cantan in taxriif galay oo khada madbacadeed ama khada kale kuba yimi xaggii naskiga kaba yimi ee asalku uu ahaa wow oo macnuhu xadiidkan inay labaduba wada warinayeenoo iskuba cadfanaayeenoo ay ahayd marka arrinku can abi hurayrata wa caaishata can inabiyi sala allahu caleyh wasalam wowdii un markaa taxriifintu kuba yimi ay can u bedelantay taasna waa loo marayn karaa malahaasaa laga badbaadayaa de waxaa kaloo dee iyadana meesha taalla oo inoogaba muuqato tawaaduca markay tani jirto tawaaduca dadka ahlu cilmiga dhexdooda kuba sugnayd ama tawaaducay kuba sifoobeenoo waa kan dee isagoo ruuxani ruuxan la sanada muu qarin noocii tadliisikii aynu soo marnayna lamuu iman ee riwaayadii uu ruuxan qariinkiisa uba tiiriyey ciddii faa'iidada lahayd ama uu ka faa'iidaystu sheego taasna waa insaafkii cilmiga iyo tawaaduciisii bal intii inooga dhinay jaraxa intaas bay ahayd laakiin arrin baa taalloon filayo dhammaanna inay idin wada taallo markuu halkaa mudabajka sharxayay ayuu ina madiini waa hadal aynu markii horena caaligiiyo naasirka cibaaro uu inoo soo naqliyin weeye laakiin markaa way saxnayday imakaa taxriif galay ama khada galay halkaa markay socotu mudabajka ciraaqi iyo waxyaala kaba soo naqliyo ugu dambayn intuu sharaxa ku dhex jiro waayo de waa sharaxun buu dheereeyo hadal kaloo matniyo badan oo yimimabuu jirine ayaa meelba waxay taalla dee waqad qaala bnu lmadiniyi walmustamli annuzuulu shu'mun oo dee kollay sanadkan labadan qarin ay isgelayaan ama dhowr qarin ay israacayaan kolkolbaa shan aqraani xadiid ay kala wariyaane nuzuul buu noqonayaa sanad naazila cibaaradaa hore halkii aynu kuba soo marnay nuzuulku isaga mafduula ama waa marquubun canhu iyo dee caaliga ayaa kaba mudan baan hadalka kuba soo marray taasi waa caadi cibaarada ku xigta waqaala bnu maciin aynu horena usoo marna waxa ii taalla alisnaadu naazilu xadratun fi lwajhi xa baa taalla horaynu usoo aragnay cibaarada halkii caadiga iyo naazilkana way noogu sugnayd iyadoo waxaan filayaa dee dabcadayda horta way saxnayd waana soo laqbeeyo kollay khadaamo jirin alisnaadu naazilu qarxatun ama qurxatun fi lwajhi baa meeshu ay ahayd waa nabar ama boog ku taallo weji marka halkan xadrada ayaa dee ah taxriif ama xaggan khada madbacdeed weeye waayo horeba markii cibaarada meeshay asalka u ayd aynu kuba soo marray iyadoo sharaxun kuba sugnayd sanna ibnu maciin inuu ugu tiiriyey qarxa ayaa taale ama qurxa labadabta doonta dhao annawcu saalid markaa waan saxanaynaa un halkaa xadrada ayaan leenahay waa qaaf iyo ra iyo de adigu ama hagaag bay dee farqi weyn baa udhexeeya labada kelima annawcu athaalithu walarbacuun noocii saddex iyo afartanaad ee anwaacdii xadiidka kaba midi macrifatu likhwati dadkii walaala ahaa garashadooda weeye oo dadkii iyagu ruwaadda kaba mida ama saxaaba haba noqdeen ama dadkii kaba dambeeye haba noqdeene kuwa macrifadoodii ayaa uu bal masalan tani iyadu waxa weeyaan maxalkeedii ay tahay ama noocanba uu yaallaa kale waa nooc siduu inoo sheegi doono ayaa aduu ihtimaamayn oo kutub muxadigu dee cadad uu xoogaaya oo culimmadu ama barhkood in ha ku koobnaadeen sidaas saxaabo oo kale ama awlaadii muxadisiinta ama waxyaala badhna caam haba ahaadeen ay culimmadu uga dejiyeen faa'iidadana isaga inoo sheegi doono wuxuu ihi huwa markaa noocan macrifatu alikhwa ixdaa macaarifihim culimmadan xadiiska ama nimankan ahlu xadiiska macaariftooda iyo dee culummahooda ama waxyaalaha iyagu ay u ihtimaamaan ay kaba hadlaan ee bal aad u muhimkaa iyaga agtooda muhimka ugu ah faa'iidada ay leedahay daraaddeed ayuu kaba mid yahay afradahu waxaa gooni yeelayna bitasniifi tasniif iyo taaliif waxaa ku gooni yeelay ibnulmadini iyo cali bnu madini uma anasaa'iyu isaga dabadiina haddana waxa alikhwa wax kaba qoray ama kitaab iyo mu'alaf ku ururiyo u dejiyey nasaa'i uma sarraaju isaga dabadiina ninka abulcabaasi sarraaj moxamed ibnu isxaaq nin la odhanayo weeyo imaam ahaa kolley asarraajna ama isaga ha noqoto ama dee isaga sa aabihii awowgii oo kale waa nisbo marka la eego xagga surjiga ama kooraha samaynteed ama iibitaankeed nisbadeed weeye iyo wa kayruhum kayrkood sida muslim iyo abi daawuud iyo weliba rag kale oo taaliiftaa badanay intan ama weliba intan aynoo magacaabay shantan inoo magacaaba mooye iyo weliba kuwo kale ay mu'alafaad ku khaas yeeleen ikhwada ka hadalkoodu horta waa ahamiyada ay iyaga agtooda kuba lahayd nimanka xadiidka ayay tan inoo caddaynaysaa waxaana sharaxa inoogu sugan faa'iidada halkan laan ka faa'iidaysanaynaa markaad umuuraha ogaato waayo daaraqudniyana way leeyihiin oo waa jis yaroo kaa daaraqudni waaban arkeemaan hayay annahu laa yudanu man laysa biakhin akhan cinda alishtiraafi fi ismi lab in badan baa waxa dhacda laba shaksi oon walaal ahayn inay magacii aabbaa wadaagsadaan ruuxu markuu haddaba dadkii walaalo ahaa iyo kuwii aan walaalo ahayn macrifo u yeeshuu kala garto dee ruux aan walaal markaa laba aan walaal ahayn inay walaalayiin uma qaadanayo markaa danigii iyo malihii iman lahaa markaa magacaaba lagu kulmo inay walaalayiin ruuxu u moodi lahaa buu kaga badbaadayaa taasi waa mid arrin kaleo muhimina way jirtaan sharaxa inooguma sugnayn oo ah kolkolbaa midkood labadan walaalaha aada u mashhuur noqonaya ka kalena aan aada looba aqoon marka ruuxii dee halkan yaqaanee garanayay marka kii kale mashhuurkaan yimaado waa garanayaa oo uu ogaanayaa laakiin ruuxii kaa mashhuurka uun yaqaanee ka kale aqoon uba lahayni haddaanu halkan ogeyn waxaa dhici kartaba inuu u qaato qalad meesha inuu dhacay magaciisa ninkii kale meesha uu yahay ninka kale warinayaaye magacan dee bal markaa la sheegayba inuu qalad meesha uu yahay marka khaasatan waa marka midkood mashhuur iyo kii kalena aanu mashhuur ahayn ee kii aan mashhuur ahayn uu ku soo baxo ayuu is odhan karaa male waa ninkii mashhuurka ahaa une magacun baa taxriif galay ama qalab galay taasna way imanaysaao waa waxyaalaha iyadana lagaga aamin noqonayo marka amsila waxooga ayuunbuu ina siinayaa qaybna sharax ayaan kuba arkaynaa wax sidaas oo kaleo hadaloo inoogu imanaya ma jirto mihaalul akhaweyni haddaba laba walaalo ah mihaalkood oo fi saxaabati asxaabtii rasuulka adigu kaba mid ama min asaxaabati cumaru wa zaydun ibna alkhadaabi oo xagga markaynu eegno laba iyo inka badan ilaa tobaneeyay dee gaadhsiiyeen ama labiyo toban wixii ay soo heleen cumar iyo zayd oo kale waa labadooduba ilmo khadaab dee cumar waa imaamkii shahiirka oon garanaynaa zaydna islaamkiisu horreeyuu ahaa oo matalan dagaalkii yamaamana shuhadadoodii dadkii lagu dilay kaba mid ahaa ee waa saxaabi jaliil ah oo maalintaasna dadkii halkaa lagu laayay waktii musaylimatulkadaab lala dagaalamayay kaba mid ahaa oo horreeyo la arkay inuu kaba islaamnimo horreeyo cumarna markaa zayd ibnulkhadaab iyo cumar ibnulkhadaab waa walaalo waa saxaaba wa cabdullaahi wa cutbatu ibna mascuudin waxaa kaloo saxaabadii kaba mid ah markaynu labada ka hadlayna ee wax ka badanaynaan ka hadlahayn cabdullaahi ibnu mascuud iyo cutbatu ibnu mascuud isaguna cabdullaahi waan garanaynaa cutbadna shalaytaynu soo haynay halkii fuqahadii taabiciinta cubaydullaahi ibnu cabdillaahi ibnu cutbat ibni mascuud ayaa ka mid ahaa raggaa fuqahada ee taabiciinta ee toddobada ahaa waana tii aan soo idhi cutbat ibnu mascuud waa ayaa saxaabi oo awowgiya waanu iman doonaa bal xaggii saxaabada labadaas wey waminata waana amsila unay dee saxaabo labadan ka badan oo meeshii waan helaynaa oo zayd iyo yaziid ilmo saabit camrin iyo hishaam ilmo caas oo camr ibnu caas iyo walaalkii hishaam ibnu caas isaguna nin saalixo ahaa iyo markaa zayd ibnu thaabit oon garanayo nin ay walaalayiin yaziid ibnu thaabit laanta waa sharaxay kuma sugan yihin bal taasi waa mithaalkii labada xagga walaalaha saxaabada ee labada ah wa min ataabiciina ay wa mithaalu lakhaweyni laba maalan walaalaa mihaalkood oo min ataabiciina taabiciintii ka midina camrun wa arqamu ibna shuraxbiila waa camru bnu shuraxbiil iyo arqam ibnu shuraxbiil labadooduba asxaabtii ibnu mascuud ee aada u mudnayd bay kaba mid yihiin waa labadnaanoo walaala ah halkan nin uu wuxuu arrin uu ka tegay sheekhu dee kitaabka u mukhtasara oo muqadimada ibnu salaax kuba sugnayd baa jiro oo ah inay iyaguna weliba taabiciinta kaba mid yihiin husayl ibnu shuraxbiil iyo arqam ibnu shuraxbiil kale waa nin ay kaa hore markaa magacii kuba kulmeen oo walaala ahaa oo asxaabtii ibnu mascuuda waa sidii uu yidhi matalan muqadimada ibnu salaaxi kuba sugnayd laakiin culimmadii dee iyaguna halkan iyaguna kaba hadashay ee iyaguna aqoonteeda lahayd kolley ibnu salaax way bushiyeen bushigaasna kitaabkeennana raad buu kuba yeelanayaa oo waxay leeyihiinba horta meesha waxaa yaallo ahla taariikh ay isku khilaafsan yihiin matalan saddexda nin ee camr ibnu sharaxbiil iyo arqam ibnu sharaxbiil iyo husayl husayl ibnu sharaxbiil ma saddex nin oo walaalo ah mise camar waa ka gooni oo la walaalma aha ayay leeyihin ibnu cabdilbari baa wuxuu istiraaciyaa arqam iyo camr iyo labadan deemdoin arqam waa kii unbaa soo noqday husayl buu yidhaha saddex walaaluu kaba dhigay laakiin jumhuur culamaa tay qabaan halkan jumhuurtana waxaan uga wadnaa qoladan cilmigan ansaabta iyo taariikhda aqoonta sarow lahayd intoodii badnayd waxay leeyihiin arqam iyo husayl waa walaalo oo arqam iyo husayl ayaa walaalo ah taas bay leeyihiin camarna waa ka gooni markaasa imaka haddaan idhaahno haddii hadalkii ibnu cabdilbarri la raacana dee ashraxbiil baa maqan oo laba ma ahee saddex bay noqon laakiin inta kale qowlkoodii haddaan raacno camarkani nin la reeraba ma aha ee arqamkan inoo yaala iyo husaylkaa qaybta kale uu raaciyo sharaxa inaka inooguba sugan ee inuu sheekhu kaba tegay labadaasa labada nin ee walaalay asxaabtii ibnu mascuuda camarna waa nin jira ee uu camar ibnu shuraxbiil la yidhaaha laakiin reer kale uu yahay oo laba ninoo isku jiraba maaha bal taasay raajix yeelaanoo bal markaa kasii loo dhigaba labada qowl dee hadalkani markaa sidiisa ma leekaanayo ama midbaa maqnaanayo saddex walaala iyo mihaalkooda in la geeyo ahaan layd ama waxay noqon layd camar meesha in la saaro husayl la keeno shaarixuna waa ka hadalkii ciraaqiyo mizi iyo raggii markaa masalada kaba hadlay ama arrinka kaba hadlay inoo soo noqonaya wa fi halaathati ay wa mihaalu likhwati dadka walaala ah mihaalkoodee fi halaathati adigu waxa weeyaan dee saddexa markay noqoto wa mihaaluhu fi halaathati xaggan marka la eego dadkaa walaalo ah saddex marka ay yihiin oo ujeeddadu waa saddex walaalo saxaabo kaba mida mihaalkoodu waxa weeye caliyun wa jacfarun wa caqiilun oo ah banuu abi taalibin ilma abi taalib waa saddex noo saxaabo ah waa saddex noo walaalo ah ee ragga markaynu tirino weeye dumar kale oo umuhani oo kale way kusoo kordhi layd oo afar bay noqon lahayn xaggaa markaan eegno waliba mid shanaadna way sheegaanoo iyadna waxa weeyaan gabadho ah oo ina abi taalib ah oo markaa cali iyo jacfar iyo caqiil waa saddex walaaloo saxaabo ah umuuraha hariibkay soo naqliyaanna waxaa ka mid a nin kaleoo daalib laydhaa ayay walaalayeen oo waa ninkan loogu kunyooday bal masalan dee waxa weeye abu daalibba loogu kunyooday daalib markii hore wuxuu la socday maalintii beder xaggii gaalada ayuu laba socday laakiin markii dambe lama arag dib looma aragoo dadkii la dilay iyo dadkii la qabtay iyo dadkii noqday intii midna kuma jirin oo waqtiyadaasaa la waayay waxaana yidhahdeen afartoodu midba midbuu toban sannadood ka weynaa oo afartaa walaalo oo midba mid toban sannadood kaba weynaye daalib baa ugu weynaaya kale calina waa ugu yara wa sahlun wa cuhmaan wa cabbaadun banuu xaniifin markaa sahal iyo cuhmaan iyo cabbaad oo iyaguna ilmo xunayfoo saddexaadna waa saxaabo oo markay noqonno saddex walaalo asxaabtii rasuulka amhiladooda kan baa kaba mid ah taas kaba mida weeye wa fii hayri saxaabati bal marka la eego saddex walaalo ah mihaalkood aan doonno oon asxaabtii rasuulka ahaynba muxuu inoo dhigtay camrun wa cumaru wa shucaybun banuu shucaybin camr bnu shucayb waa ninkan shahiirkaa dikrigiisna waa inoo soo dambeeya iyo dee bal matalan sanadka uu leeyahay iyo kalaamka kuba sugan haddii alla yidhaha waan arki doonaa haddii mooyiinu casharka saaka gaynu gaadhi haddaan gaadhi weynna galabtun baaban arki doonaa iyo cumar ibnu shucayb iyo shucayb ibnu shucayb ay aabihiisku magacaayeen waa saddexaan noo walaalo ilmo shucayb weeye bal matalan abaan iyo saciid iyo camrun oo cuhmaan ibnu cafaan awlaadii ah oo iyaguna wada taabiciinna way jiraanba wa fi larbacati ay wa mihaaluhu ama mihaalu likhwati dadka iyagu walaalo ah mihaalkood fi larbacati xagga afartoo markay dee afar walaalo ah oo dee bal matalanna saxaabo markaynu eegno shaarixa inoo dhigayo cabduraxmaan iyo moxamed iyo caashiya asma dumarkiibuu kuba soo daro ilma abibakrna sidiiqa laakiin marka la eego atbaacu taabiciin weeye kuwanuu inoo dhigtay taabiciinna waa kuwa muqiiratu bnu shucba awlaadii uu xagga hoose kuba dhigtaye matiga waxaa inoo yaalla suhaylun wa cabdullaahi wa muxammedun wa saalixun banuu abi saalixin ilma abi saalix ah oo iyaguna waa afar walaal ah oo ruwaadda axaadiista kaba mid ah aabahoodna waa nin macruufa asxaabtii abu hurayre kaba mid ahaa ee waxaana raggan ugu mashhuursan xagga riwaaye ahaan afartaa suhayl suhayl ibn abi saalix can abiih waa adigu bal matalan ama dee sheekhadiisii kaleba waa nin shahiire bal kuwaasna waa afar walaalaa mihaalkood waxana waa amhilo uuna wax kala maaha midhar kale oo dee shaarixu wuxuu ku darana idinkaa eegan doonee laakiin waaya mid mid unbuu soo qaadayaa sheekhu wa fi lkhamsati wa mihaaluhu mihaalkiisoo shan markay noqoto xagga shanta waa shan walaal ah waxaana weeyaan kolle waa dad riwaayo ah dadkani leh oo waa riwaayo dadkii lahaa sufyaanu wa aadamu wa cimraanu wa muxammedun wa ibraahimu banuu cuyaynata ah iyagu ilmo cuyayna xadathuu kullahum dhammaantood ba xadiis way sheegeen oo waa laga wada wariyay axaadiis walow dee ninka ugu mudan uu yahay ajaluhum sufyaanu suu kaba cabiraya ciraaqe sufyaan baa ah ninka shanta ah dee ka ugu mudan oo waayo waa nin imaama raggaa kale waa rag dee ruwaad ah axaadiistoodu aanay badnayn kollay martabadooda xagga fiqanimada dee herarkii ugu sarreeya ama herarkii sareba aanay ahayn waana atbaacu taabiciintii dhammaantood bal markaa shan walaalo wax wada wariyey kuwan baaba kaba mid ah waana dee qayb kaba mid eh taabiciintiina waa ka barh kala dhigtay oo dalxatu bnu cubaydillaahi awlaad uu dhalay axad alcashara oo shana ayaa sharaxa kuba sugan bal matalan wa fi sittati ay wa mihaaluhu mihaalkii ikhwada markay noqoto xagga lix walaala ah muxammedun wa anasun wa yaxya wa macbadun wa xabsatu wa kariimatu banuu siriin ilma siriin xafsa bintu siirin shalaytaynu soo aragnoo dumarkii taabiciyaadkaa koodii u madaxda ah mudda ugu mudnaaba maxamedna waa imaamkii shahiirka ahaa intan kalena waa walaalahood marka waa lix walaalo oo ilmo siiriinoo kolleyna barhkood mid kalena way kordhiyaane ilmo siiriinna labaatan way ka badnaayeen baa la yidhaahye laakiin waa intii riwaayo iyo axaadiis warinaysay kuwa kale riwaayo inooma lahaa siiriinna wuxuu anin dee dadkii barida markaasin wuxuu addoon buu ahaan jiray anas ibnu malik oo isaga mukaataba ahaan ku xoreeyey oo anas ibnu malik baa xoreeyey kitaab ahaan mukaataba ahaan buu ku xoreeyey wadakara way sheegeenoo bacduhum barhkood waa nin xaafido abu cali la yidhaaho khaalidan khaalid bay sheegeen bedela kariimata kariime bedelkeedu halkan kariimo waxay ku soo bedeleen magac kale oo mid ina siirin oo khaalid la yidhaaho arrin la yaab loo jirtaana waatanoo wuxuu ihi warra waa waa wariyey maxamedun maxamed ibnu siriin can yaxya yaxya ibnu siriin buu ka wariyey isaguna can anasin anas ibnu siriin buu kaba wariyey anaskaasna can anas ibni malikin xadiidan xadiis waa arrintan waa dee ladaa'ifta isnaadka ama waxyaalaha mustamlaxa ee dee la dee aad u yar fiican ba markaasi ama mustadrafaadka asaaniidda iyo ladaa'ifta galo weliba arrin aad u qariiba weeye oo saddex walaala ayaa xadiiskii ku wada sugan oo xadiis keliya ku wada kulmoo midba ka kale ka warinayo maxamed walaalkii yaxya ayuu ka warin yaxyana walaalkii anasun anaskaas baa mawlahoodii waa mawlahoodii anas ibnu malik kaba warinaya sheekhu wuxuu uhi raximahu llahu tacaala wa haadihi tani waa dee siiqadan sanadka uu kuba yimi ladifatun waa arrin adigu dee fiican oo wanaagsan oo qariibatun qariib ah oo ladaa'ifta isnaadka kaba mid ah oo waa maxay waa halaathatu ikhwatin rawaa bacduhum can bacdin waa saddex walaalo oo barhkood barhka kale uu kaba wariyo adigu midkood dee ad waxban saddexoodii iyagoo iskala warinaya ay sanad keliya ku wada sugayiin kolle xadiidkay wariyeenna xadiis daaraqudni ay soo saareen oo inuu rasuulkii ilaahay yidhi amaw labayka xajan xaqan tacabudan wariqa taas lafdigiisu weeye wa fi saabacati weliba xataa waxaa dhici karta ajsaada qaarkood dhacday iyadoo ruux kalena soo galo ilmo siiriin oo dee macbadna soo galo yaxya iyo anas uba dhexeeyo wa fi sabcati wa mihaaluhum ikhwada ama dee mihaalkeedii mihaalu likhwa fi sabcati xagga toddobada markay noqoto waa toddoba shaqsi oo walaalo ah النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وعبدالرحمن iyo وsaaبع mid todobaad oo lam yusamaan la magacaabino وhm iyagu banو مqarinin ilmo مqarin weeye صaxaabaة وkulهm dhammaantoodna صaxaabaة أصxaab weeye أصxaabtii rasuulkay kaa mid yihin مhaajiruun weliba sharaftaasna loo soo hijrooday lam yushaarikum lama wadaagsan axadun axad ee marka leega cadadkooda iyo makrumada ay leeyihiin oo inay yihiin toddoba saxaabi oo weliba wada muhaajiriin ah toddoba saxaabi oo weliba khasradan kale ku dar waayo dee iyagoon muhaajiriin ahayn waan heli karnaabe wada muhaajiriin ah dee cidi lamay wadaagsan waqiila waxaabaa la yidhi shahiduu way joogeen toddobadooduba la khandaqa khandaq bay joogeen tana waa arrin kale oo ah dee dad saxaabo ah oo wada markaa walaalo ahaa soo wada hijrooday taas oo toddoba ah marka kan toddobaad een la magacaabin ibnu cabdilbar adigu nin kitaabkiisa sii taam yeelay oo waxyaalihii uu ka tegay uu kuba sheego ibnu fatxuun la yidhaha cabdullaahi buu kuba magacaabay nucmaanna waataynu shalay soo aragnay barhkood dee dad saxaabadiiba kaba mida qalad ahaan iyo khad ahaan ama ruuxa dee waa aqoontiisu intay gaadhsiisanayde inay kuba dareen nucmaan iyo suweydkan aan maanta hayna taabiciinta ay kuba dareen dee waana saxaabada la garanaya muhaajiriinta bal taasba weeye waana wuxuu leeyahay arrintan cid la wadaagsatay waana hadalkii dee ibnu salaax iyo bani muqa banu muqarin cid arrinkan laba wadaagsatay ma jirto xagga marka la eego toddoba aan dee muhaajiriin ahayn oo weliba arrin ka weynba iyagu u joogay oo dagaalkii beder wada joogay oo ansaari way jiraan oo sharaxay noogu sugan tahay oo ilmo cafra haweenee cafro la odhanayay carruurteedii ujeeddadu ay ku shuhroobeen saddex isku aab bay ahaayeen afarna isku aab bay ahaayeen oo bal maalan mucaad iyo mucawid iyo cawfka u dambeeya mihaal kuwa idin hor yaalaaya ama cawfka u dambeeya saddexdaasi iyagu waxay ahaayeen ilmaa waxa weeyaan xaaris baa la yidhaahaayo adugu bal maalan anse iyagu isku aabbay ahaayeen khaalid iyo caaqil iyo caamir iyo anaskaasna waxa weeyaan iyaguna isku aabbay ahaayeen intay marka hore labadaa hore ay u dhashay ninkaas oy kala tegeen bay ninkan dambe afartaa u dhasho haddana ninkii hore ku noqotay cawfkaa dib ugu dhashay intooduba beder bay joogeen dee mucaad iyo mucawidna waa labadii nin ee dhallinyarada ahaa ee cabdiraxmaan ibnu cawfna kaba warramay arrintoodii abujahl iyagu dee markaa dilkiisii ama nimankii dee nabarka weyne uu dhacay gaadhsiiyey wixii ka dambeeyey dee waabuu kollay dhiman lahaaye madaxa uu kasoo gooyey cabdullahi ibnu mascuudna waa isagoo dee ku suganu dee ah xara masalan dee ramaqii ugu dambeeye naftu ay kaba sii socotee labadan nee sugay nabarka gaadhsiiya labadan baabay ahaayeen walow dee nin kale oo dee mucaad ibnu camr ibnu ljamuuxna kollay la wadaagsaday bal markaa kuwaasba waa jiraan arrin kale ay adigu culimmadu halkana muujiyaan ictiraadaho waxay leeyihin toddoba iyaguna wada muhaajiriina haddaanay kaba badnayn oonay sagaal gaadhin iyaguba wada muhaajiriina wada asxaaba welibana malaa in badan xabasho markii hore u hijrooday oo gees kale marka laga eego wada quraysh oo xaggaaste haddii reer ahaan sharafnimadii jireerna la eego kuwan kaba siile ayaa jiro ilmo xaris ibnu qays la yidhaha sharaxna magacyadoodu kuma sugan yaha waana ictiraadka kuba yimaada marka ilmo muqarin arrintan lagu koobo welibana arrinta iyagu waxa weeye hadday sagaal yihiinna toddoba ka mida ayaa dagaaladii ama ha noqoto xuruubtii riddada ama markii dambe laga dagaalamayay shaam oo kale waa cahdigii abibakar iyo cahdigii cumar iyo kuba dhintay oo dagaaladaa lagu dilay oo sharaftaa weyn bale ayaa iyaguna jiro sharaxa inooguma wada sugan wey intaas buu inoogu dhameeyey wixii dee sideedii iyo sagaalkii iyo marka horeba ibnu salaax uu kaba gaabsaday oo shaarixa wade laakiin mithaalka midun kaba dambeeyo ayaa waxaa inoo yaalla cibaaru man yarsaxaya wa mithaalu lisnay cashara fi saxaabati awlaadu cabdillahi bni abi dalxata ibraahim isxaaq bal taasba wey oo wuxuu qolada marka labiyo toban walaala aan eegnay asxaabtii rasuulka aan eegno afar iyo tobanna waa kan ilmo cabbaas oo toban raggaa toban ahaa dumarkaana afar ama saddexaayo taasay mithaalka dambe noqone labiyo toban marka asxaabta leega labiyo toban walaalo ah wuxuu yidhi cabdullahi ibnu abi dalxa ayaa dhalay horta kollay intan arkay kutubtii dee cibaarada la lehayd cibaaradan fi saxaaba kumay soo aroorin ee mithaalka labiyo toban walaalo ah hode kolley rag culimaana way wada ahaayeenba bal matalan taasunbay usoo dhigteen cibaaradan fi saxaabana kitaabkeenan walow dee aan maktabadaydii dhex joogin oo midharuna arkay sida muqadimada ibnu salaaxo meeshan asal ahayd iyo aan arkay uun dabcadeedu xataa saqiimahaba noqoto aan meel masjid ka soo qaaday agtayda cibaaradu kumay sugnayn dee hadday kuna sugnaatana kolley hadday xataa kaa dhacdona khada unbay ahaan layd sababtuna waxa weeye cabdullahi ibnu abi dalxa suxbadiisuba waa aragti rasuulka ilaahay isagoo yar markuu dhashaa loo keenay oo rasuulku uu dhan xalaga xaba timira ugu dhajay waana dee kalley waxaan filayaa uu idin soo wada maray abu dalxa zayd ibnu sahal ummu sulaym odaygeedii weeye waa tii ilmo yar oo kaba dhintay iyo sawirkeedii la ogaa rasuulku ugu daceeyey in ilaahay habeenkaa kulankoodii u barakeeyo ilmaa u calool galay oo markuu dhashay iyadoo rasuulka ilaahay baa loo keenay waqti dambe hadda dee intii uu madiino joogay ah anas ibnu malik ee xaggooyo ka walaalahayn baa u keenay oo isagaa rasuulku intuu u duceeyey oo dan xalagana xaba timiruu calaashaday ugu dhejiyey buu bal maalan cabdullaahina kuba magacaabay ninka xadiidkaa kaley xataa riyaadkii uu sooba naqlin waxa kuba sugnaa ninkii warinaya inuu yidhi waxaan wada arkay sagaal nin oo dee uu ninkaasi wada dhalay oo dhammaantoodba qur-aanka wada aqriya waa ninkii weeye waana raggii raggan la sheegaya marka wuxuu leeyahayba waaba aragtida ama dee waa ru'yada aad u yar ee isagoo yar rasuulka ilaahay loo keeno ilmo yar ah intaas baaba dee suxbada halku ka soo gala ay noqonaysaa isagu iska daa dee caruurtiisa iyo taasi marka cibaaradana fi saxaaba ayuun baan meesha jirin weeye anoon leekayn ee walow nusqooyinkeena nusqadaydana waxaad moodaa mooyi dee shaarixa baafto waayo nin xaggaa taxqiiqa kolley aada ugu horreeya weeye ninkan nusqaha haysta sooma duceeya waayo umuro badan oo dhaafayaan arkaa النوع الرابع والأربعون نوع أفري لباتناد رواية الآباء عن الأبناء وقيب رواية الأكابر عن الأصاغر تاني صوم الركا ومدأة إداسي أمورها عند بل مثلا إيغو دي قيب النقن هي تدنبي إن مركا رواية الأبناء عن الآباء وكالي وحيالا يسرع يوم بالوك الأحيبي waana qayb adigu riwaayatul akaabir can alasaaqir kaa mida waa aabbayaashu wixii ay warinayeen inamadooda ka warinaya imika aabbihiiba ah kii wax warinayay iyo ka warinaya inan uu dhalay buu kaba warinayaa ama dee islaantibaaba inan ay dhashay kaba warinaysa taasoo kaleba weeye culimadna macaariftooda gaarkay u ihtimaamaan bay tani kala mid ahayd xagga asaaniidda waana tan arki doono inuu dee kutub gaara ay uba dejiyeen ay ku khaas yeeleeno kutubtanna waxay tahay faa'iidadeedu amsiladii oo dhan dadkii caynkaas hayd bay intoodii badnayd ay sheegayaan ama ay wada sheegayaan wixii jireen riwaayaad u lahaa ee san arrintoodu ay ahayd halkan misaalun laynoogaba dhigayo ayay iyagu tatabucayaan oo taasi ah oo kutubtan ay khaas yeelayaan kollay faa'iidada laga faa'iidaysanaya garashada tan la gartana waxaabay tahay dee ruuxu haddaanu arrintan arag oonu ogeyn inay waxani jiraan uu arko aabba inankiisii ka warinaya wuxuu isu qaadee qaadanaya sii badnayd ina ka yari inuu ka weyn ka wariyay ahayde sanadkii istababar inuu ku dhacay oo qalbi ku jiro taasaa loo qaadanaya loo fahmaya laakiin ruuxu markuu tan og yahay dannigii uu taa u malayn lahaa ama shakiba ka geli lahaa ayuu kaga aamin noqonaya wuxuu ogyahay dee waa wax jira kutubtii noogu sugan jirtana dee waadna taa riwaayatulakaabir can alasaaqir wixii aan soo nidhun baa imanaya halkan walilkhadiibi khadiib waxa u sugnaaday fiihi noocan fiigiisa kitaabun kitaab oo kitaab buu isagu dee bal maalan khadiib uu halkan uu alifay oo uu marka had iyo goornan khadiib waa anwaacda badankooda kutub gaara ayuuba dejiyo saasuu ibnu nuqda uba yidhi suu xaafid soo naqliyo kullu man ansafa calima ana almuxadisiina bacda alkhadiibi ciyaalun calaa kutubihi waayo cilmiga xadiid marka la eego anwaacdiisa intooda badan midba kollay taaliif gaaraha kale waaweynaadeyna ayuu ku khaas yeelayba haddaba kitaab buu leeyahay amhilan markaa arki doonaa markaa fiihi awrada fiihidheh wuxuu kitaabkaa dhexdiisa ku soo arooriyey oo amhiladii kaba mida uu soo arooriyey dee waxa weeyaan canilcabaasi oo kitaabkaa dhexdiisa ayaa wuxuu soo arooriyey dee waa riwaayo ama can ilcabaas can ibnihi alfadl axaadiis buu soo arooriyey sanadkiisa uu ku sugan yahay cabaas ibnu cabdimualib oo ka warinaya inankiisii fadl bnu cabaas ee looguba kunyooday abulfadli bay kunyadiisu ahayd ee loogu kunyooday oo ah ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam jamaca bayna asalaatayni bilmusdalifa labadii salaadood waa maqrib iyo cishaaye ayuu isu geeyey musdelifo dhexdeeda waqhtigii xajkiisii jamcinta rasuulka ilaahay musdelifo uu labadaas salaadood isu geeyey xadiidkeedu bukhaari iyo muslim baa wariyayoo xadiid usaamana way kaba wariyeen ibnu cabbaas oon ahayn dee fadligan xadiidkiina way kaba wariyeen kuwo kalena way kaba wariyeen laakiin in dariiqan ah cibaaradan dee ah fadli inuu sidaa yidhi waatan uu soo arooriyey markaa kitaabka uu ku soo arooriyey khadiib wa can waa'il ibni daawuuda ay warawa waa wariyayoo fiihi fii hada alkitaabi ama awrada fii hada alkitaabi wuxuu ku soo arooriyey isagana amhiladii uu dhiganayay ama dadkii dee uu doonayay inuu xasriye iyo asaaniiddii taasi ay kuba sugnayd can waa'il ibni daawuuda can ibnihi bakrin can izuriyi xadiisan waa nin waa'il ibnu daawuud la yidhaaho wuxuu kaba warinayaa inan uu dhalay oo bakr ibnu waa'il la yidhaaho bakr ibnu waa'ilkaasna zuhri buu kaba warinayaa xadiid kollay dee markaa intaa in ka badanna waaba kaba wariyey xadiidkaasoo keliya ma aha xadiidka uu soo arooriyey sharax ayuu inooguba dhigtay akhiru laxmaala fa ina alyadda mucallaqatun waarijla muwasaqatun mucallaqatuna kollay kutub kala duwan oo malaa shan dhix kaba badan waa cibaaradii dhacday mucallaqatun dee dhowr kalena ama kuwa qaarkoodna weliba dabdi uu la socdayna muqlaqatun baa dhacday waana sida jaamicu sagiir kuba sugan waana sida munaawi kitaabkiisa faydulqadiir xadiidka markuu sharxanayo kuba sharxdo macnaana waxa weeye malaa rasuulka ilaahay baa wuxuu arkay daabo adugu wax lagu raray awrba ka soo qaada wax lagu raray oo rarkii uu xaggan hore uusoo batay xaggii hore usoo batay markaasaa uu yidhi macnaa si dee xamligan iyo waxaan lagu rarayaa axmaal waa jamcu ximlina waa wixii lagu raraye uu barhsanka u joogo oo aanu dee dhinac bal maalan aanu u badnaan sii dee halkaa darar iyo dhibi aanay uga soo gaadhin wixii ama daabadii ayuu yihi axmaasha dibdhiga oo halkan dee hore ka dibdhiga dhexda si ay u noqoto waayo gacantii marka la eego tan haddaan muqlaqatun suu saaxibu fayd alqadiir kuba sharxay hadal waxoogaayo yar fiicanna waa lahaaba uguba sharxay adigu mucallaqana macno keliya way xidhanta ujeedadu marka culayska uu kuwa soo bato u xidhan oo kale oo markaa socodkii iyo tallaabadii uu hagaag u tallaabsanayey dee way gaabinayso isagii dhibaysa ku adkaanaysuu noqon rijla muusaqata waataa haddii xamligu xag ximligu hadduu xaggaa u bato waxaan la sidaa ayay dee noqonaysaa iyadina sidaa wax la xidhay oo kaleo la dabray oo tallaabadiiba ina culays baa saaran adage iyaduna ama ixsaana sayr baa meeshii kaba baxaya haddaba dhexdhexaysba sidii dee bal matalan socodku akhiroodana waxaa keenay xamliga xaggan uba badnaa hor taasoo kale way kuba wariyeen dee bal matalan kolley xadiidkan abu daauud maraasiishiisa waa ku wariyay qolooyin kalena waa soo saaray laakiin qolooyin kaleo ajzaa'i kala duwan lihina way soo saareenoo markaa albaniyana waaba dee ama tasxiixiyaabeen xadiid labaad oo iyaduna kolley macruuf oo asxaabu sunan ay wariyeen oo dariiqa lagu wariyana sharaxay nooguba sugantay bal taasi waa mid marka wuxuu ihi wacan muctamir ibnu sulaymaan ey waa awrada waa war soo arooriyeyoo isagu waa khadiib xadiid buu soo arooriyey can muctamir ibni sulaymaana qaala xadaanii abi laakiin taasi misaalkeena ma noqonayso misaalku waa qaybta dambe muxuu yihi qaala aabbihi baa yidhi xadaanii waa adaa ii warramay anta adigaa ii warramay oo canii xaggaygaad iiga warramtay can ayuba can ilxasani qaala wayaxa kalimatu raxmatin waa dee kelimaadka yaryaree bacd alculamaa kaba horreeye loo tiirinaya ama lugaba ahna sanad bay kusoo naqlin jireen sanadkii dhammaa muxuu inoogu dhammaaday waa lafdigan weyxaka ama weyxa inay dee halkan ay kelimatu cadaab iyo weyn kaba yidhaahaan tani kelimad naxariiseed ama kelimatu raxma ay tahay wuxuu ihi sheekhu raximah allahu tacaala wahada macnaa sanadkan san uu yaala dariifun waa min adaraafa weeyaan oo waa dee kaa isagu ee daraaf haddii ruuxu daraafa lagu sifeeyana waa baraacada iyo maskaxda ama fahmada badan iyo waa taa daraafa la ydhaa laakiin kani waa sanad dee fiican marka la eego xaggan oo yustamlax ama yustadraf la fiicnaysto koleyna da weeyaan malaa barhkood baan arkay mid aan kolkol yar eego oo malaa kan daarulxadiid ay ku qoranto inay halkan dhibicdu aanay jirin ee dee dhibic la-aantu waa khada une yajmacu waxaan u kulminayaa anwaacan anwaac bayantuha aan ku caddeeyey fi lkabiiri kitaabka weyn nawowi baa le kitaabka weynuu sheegaya waa kitaabkan in badan kollay uba laabmaan wax ka soo qaado irshaad laydhaa ilaa irshaad markaa irshaadu dulaab alxaqaa'iq dee bal matalan taas laba yidhaahee kitaabkan iyo ibnu salaax u dhexeeya kaas buu markii hore kusoo gaabiyey waxyaala ziyaadaha kuba sugan kanuu deeta dib ugu soo ikhtisaariyey marka muxuu leeyahy anwaacda uu sheegayaa sanadkan baa umuura inoo kulansaday midi waxa weeyaan misaalka waxaan dee baabkuba ama noocani uuba yaalay oo ah riwaayat labi can ibni oo xaggay ugu sugan tahayba aabihii baa muxuu leeyahay xadasanii anta inankiisii buu ku leeyahay adaa ii sheegay taasoo iigu warramay riwaayat labi can ibnih way kuba sugan tahay maxaa dee waxaa kaloo kuba sugan iyadna tii caadiga ahayd oo dee riwaayat matalan riwaayadii caadigahayd waayo ibnigu aabihii ka warinaya in aabihii buu dib ugaba warinayaa arrinta kale kuba suganna waxay tahay waa arrin aan hore usoo marray oo aabihii inuu ilimkiisa inuu san u sheegay oo uu sanadkan wuxuugu soo naqliyey waa iloobay waa kan le adaa ii warramayo weliba aniga xaggayga ayaad igaba warramayso halkii dee man xadatha wanasi ama ruuxii intuu dee xadiis sheegay taa dee dib u iloobay misaalkaasna uu kuba sugnaanaya saddex noo taabiciina marka la eego sulaymaan ibnu darkhan oo dee kolley nin macruufa ahaa iyo ayuub iyo xasanna waa wada taabicin oo saddex taabicin oo isku xigaana sanadkii way kuba sugnaanayaan dee bal markaa umuuro ayay adigu kulansantahay sharaxana uu sooba naqlinaya weeye wahada dariifun yajmacu anwaacan bayantaha fi lkabiir ujeedadu ladaa'if kala duwan oo isnaadku leeyahay ayaa bal markaa inoogu wada sugan bal fawaaida iyo wixii in sharaxana idinkaa wada eegan doona wax kaloo iigu hadhsani halkan maba jirto laakiin iyadana kolley waan dee ka yar xumay kolley akhdaadu waa iska yar badantahay kutubta welibana dabacaadkan dee qaarkood lakiin markay dabaco keliya wada yeelan weydeen baan anigu nuskhada idiin dirtay waxaan soo qaatay oo mid de waayo waxaan tan haysaba mooye dee dhowr dabaca kala haysataan laakiin waxaan leeyahay waa wax kolley ay ku sinaan karaan safxadu markay ama sharaxu wada dhammaadee annawc alkhamis walarbacuun aanu bilaabin wuxuu halkan riwaayat alaaba can alabna ay kala mid dhigaan haddii dee waxa weeyaan nin adeerkii uu ninkii uu adeerka ahaa ee ibna akhii uu kaba warinayo oo kale dee isaguna waa aabbo oo kale ama mansiladiibu kuba sugaye noocan bay soo gelaysaa haddaba amhilata uu waday baa waxaa kaba mid ahaa iminka muscab zubayr can ibn akhihi zubayr ibn bakar isxaaq ibn xambal can ibn akhihi imaam axmed ee laakiin tan uga jeedaa waxa weeye wa rawaa malikun can ibni akhihi ismaaciil ibni cabdillahi ibni abi uways weliba waxaan arkaya dabcada daarulxadiid oo halkaa ay kuba sugnayd ismaaciil ibni cabdillaahi can abi uways oo khada kaloo soo biiray ah marka halkan can ibni akhihi uu yidhi cibaaradan can ibni akhihi uu yidhi waxaa sawaabku yahay can ibni ukhtihi adeer umuu ahayn ismaaciil ibnu cabdillahi ibni abi uways malik ibnu anas ibnu malik adeer uma ahayn walow ay qaraabo guuda qaraabo ay ahaayeen xagga reerka ee walaashii baa dhashay walaashii ayaa dhashay oo imaam malik abtibuu u ahaa inantiisana waa qabay ina imaam malikna waa qabay sheekhada bukhaarina ka mid weeye waa nin macruufoo dee taasi kalay ninkii inuun ilmaam taraajim u leh waa wuxuu garanayo og yahayba marka halkaa ayaan leeyahay can ibni ukhtihi weeye can ibni akhiihi ma aha arrinta qorooyinka kale antaan arkayan daarulxadiis leeyahay ee halkan ay dhacday ismaaciil ibnu cabdillahi can abi uways iyadoo cantu waa khada iyadna maxdiya ee waxa weeye sawaabku can ismaaciil ismaaciil ibni cabdillahi ibni abi uways waa lafdigii ibni baa can noqday ee ibni weeyaanoo waa ninkan magaciisii uune maaha abi uways nin la idhaayo uu meesha haddana soo galo wax laga warinayaba weye annawcu alkhamis walarbacuun noocii shan iyo tobnaad riwaaya shan iyo afartanaad riwaayat labnaayi namadu riwaayadoodii weeye ama dee haddii ay hablayiinna waa laba mide can aabaa'ihim aabbayaashood ay kaba warinayeen ujeeddadu tani waa dariiqa iska caadiga ahaa inankiibaa ah maanta ka warinaya aabbihii baa wax laga warinaya kaba weynoo taasi waa dariiqii caadiga ahaa ee laakiin arrimaa jira oo kan waxbaa ku soo kordha oo kolkol baan aabbihii la magacaabin kolkol baa dhici karta aabba iyo awow intay israacaan magacoodu aanu jirin oo dee taasna xadiiskii haddaan la garan dee kolkol bay qabuulla-aan kuma keenaysaa oo waxaan u baahanaynaa aabbahan marka lagu kaabsado un can fulaan fulaan can abiihi oo kale aabihii magaciisii in la helo si loo ogaado nin la aqbalayo xadiiskiisi iyo nin kale inuu yahay aabihii awo hadday soo galaanna taasoo kale loo baahanaya tan bay culimmadu u khaas yeeleen weliba khaasatan asaaniidda ay dhacday can abihi can jaddiisa ay ugaba hadlaan oo camr ibnu shaciirkaan lahaa marka dhaweyd waa inoo iman doonaa marka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala liabi nasrin xaafidka laydhaa abu nasr alwaa'iliyi ee reer waa'il loo nisbeeyey waa qabiiladii macruufkayd ee bakr ibnu waa'il fiihi waa noocan aan hayno ee riwaayat labnaa'i can alaaba kitaabun kitaab gaara uu ku ururiyey baa u sugnaatay ee qaybaha qaarkoodna markay ay tahay markaa fulaan can abihi can jaddihina kutub kala duwan baa iyaduna kuba sugan oo qolooyinkaasi leeyihin oo barhkoodna laba hayo la madbaceeyo barhna laba taxqiijiyey abu nasrigana waa nin xaafido cubaydullahi ibnu saciid la yidhaah weeye marka wuxuu yidhi haddaba taas waa ahamuhu noocan ka sii fiican ee dee sii muhimka ay tahay in la ogaado weliba maa kii weeye lam yusama aan la magacaabin fiihi isaga dhexdiisa oo markaa dee siyaqaa sanadkuu kuma yimi alaab oo aabbihi iyo waljaddu awowgii oo dee bal masalanka aan la magacaabin aabbihii iyo awowgii oo lagu gaabsado can abiihi can jaddihi waxaa loo baahanayaa in la garto aabbahan in la garto magaciisii horta la helo wuxuu yahayna laba garto awowgan in la garto waayo macrifadaasay ka dhalanaysaa ama aqbal la aqbalo ama celin la celiya taas baa keenaysa in jaanibkan aad loogu cinaayoodo waxaad loogu baahanya uu noqdo marka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wahuwa nawcaani laba nooc weeye macnaa labuu noqdaa axaduhumaa midkood can abiihi waa riwaayatu raawi raawiga riwaayadiisa can abiihi aabihii uu kaba warinaya faxasba oo keli ah wahuwa kahiirun kaasi waa badan yahay aad buu u badan yahayba kaasi waa mid wathaani ka labaad can abiihi waa riwaayatu raawi raawigi oo warinaya can abiihi aabihii kaba warinaya isna can jaddihi awowgii kaba warin awowgaasaa kol noqda awow sare oo aan ahaynba raawiga hore awowgii awowgiisa labaad noqda kolna awowgiisa tooskaa ama awowgiisa dhow buu noqdaaba oo labada xaalaba ruwaadda way kuma sugan yihiin haddaba can abiihi can jaddihi taasba wey marka wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wadalika ka camr bni shucayb ibni moxamed ibni cabdillahi ibni camr bni alcaas wey oo muxuu dhacayaa waa dee si u yimaada inay saasun uma imanaya asaaniiddii oo sunantaya inooguma badanba eh welibana nusqo fiican oo axaadiiseedu ay fiqi u badan tahay baa dariiqan laguma wariyaaye muxuu ku yimaadaa camr ibnu shucayb can abiihi can jaddihi saasuu sanadadii kuba imanaya laakiin abtirsintii buu inoo dhameeyey oo camr ibnu shucayb ibni muxamed ibni cabdillahi ibni camr ibni caas marka cabdillahi ibni camr ibni caas baa meeshii dee saxaabigiiba ah laakiin camr iyo shucayb iyo maxamed baa kaba dambeeya awowgana markaa wuxuu noqonayaa sidan arki doona haddii a la yidhaaho awowgu shucayb awowgii buu noqonaya ama noqonaya camar awowgii oo damiirka markaa can abihi can jaddi can abihi waa shucayb sax waa camar oo camar abihi buu kaba wariyey laakiin can jaddihi camarkii uma laabmaye waa can jaddi shucayb oo ah cabdullahi bni camrin maxamedka markaa meesha kaba baxaya marka wuxuu uhi lahu waxa u sugnaaday waa camar haakadaa saas haakadaa muxuu leeyahy waa bi hada sanad iyo siyaaqa caynkaasa waxa ugu sugnaatay nuskatu nusko kabiiratun weyn oo barhkood ay saxiifo kaba dhigeen iyo wijaado ay kaba dhigeen akharuhaa inteeda badanna fiqhiyaatun fiqhiyaad ay tahy jiyaadun fiicfiican oo sunanta ayay inoogu sugan tahay dee axaadiis kala duwan oo wad fiqi ahoo dariiqaa lagu warinaya camr bnu shacir can abihi can jaddi wuxuu uhi waxtaja way xujaysteenoo bihi markaa bal waa dee sanadka caynkana haakada saa marka uu yahay weeyaanoo ujeedadu bi hada sanad ama bi hada siyaq uu kuma sugan yahay can abihi can jaddi akharu lmuxadisiina muxadisiinta intooda badani maxay taa u xujaysteen waa xamlan xambaarid lijaddihi awowgiisan dee ah can camr bni shacib can abihi can jaddi ay kuba xambaarayaan calaa cabdillaahi ay kuba xambaarayaan oo markaa muxuu noqonayaa marjicu damiir shucayb buu noqonayaa dee waana awowgii cabdullaahi bnu camrin way noo sugantay inuu wax ka maqlo bal aabihii baaba ka hor dhintaa layidhaha maxamed baa ka hor dhintay xamlan ijadi calaa cabdillaahi duuna muxammadin muxamed duunkii isagoon maxamed lagu xambaarayn ama damiirka halka aan loo celinayn attaabiciyi taabiciga awe oo waxa adigu bal matalan uu halkan inta waa inoogu dhaafayaa laakiin shaarixa hadalka badin doona dee khilaafka culimada jira iyo umuurihiisu sidayiin daraaddeed aniguna waan idinku daynayaa in yarun baan kaba koobayaaye horta camr bnu shacayb can abihi can jaddi saa uu inoo sheegay nusqo weyn oo axaadiisteedu fiqhiyaad ay u badan tahay oo sunantan afartaa inoogu sugan baa jira marka la eego dee muslim waxba kagama sugna bukhaarina meel libaas ka mida oo mucallaq ahaan uu kusoo wariyey siiqatu jasmi laakiin aanu magacaabina dee aharkan ama xadiidkan uu mucallaqa ku warinaya la garanayaa ciddii warisay walow dee suyuud iyo halkan ay odhan doonaan markay nuskhada dambe bahsi iyo ay tan kala raajax yeelayaan istishaad wuxunbuu bukhaari usoo qaatay bahsi riwaayadiisee tan uma soo qaadan waa meel malaa dee waxa weeyaan markaa ani soo xaadirsan ama dee waxa weyan adigu si un ha u dhacdabe laakiin meel baa iyaduna jirta oo xadiid ma magacaabin laakiin waxa weya xadiidka xadiidkiisii ah oo waana mucallaqa meel libaas ka mida un weeye waa intay nooguba sugan tahay haddaba culimmada kolley khilaaf baa jira culimmada intoodii badnayd muxadisiinta iyo raggii akaabirtooda ahaa tan sidaasay ku xujaystaan laakiin marka la xujaysanaya waa cidda inooga sokaysa camar markay dee shardigii qabuulka aan ka helo haddii ani cidda inooga sokaysa camarna sanadku dhex ka gelaya sanadkii oo dhan ma wada ahaa dhammaantood asxaabu sunana ninama soo gaadhinoo waa nin taabiciyo waa tii aan shalay sooba haynay oo waa nin taabiciyo bal matalan barhkood ha kaba dhigeen sida kitaabka iyo aan kusoo aragnay inaanu taabicayn taabicin badan ay kaba warisa waa taabiciya cid soo gaadhay ma jirto raggan kutubta inoo leh oo xataa imaam axmed iyana dee soomay gaadhin markaa sanad dhexdii buu gelayaa inta ka sokaysa hadday inoo hagaagto shuruuddii qabuulka aan ka helo waa xadiid la xujaysanayo macnaa camarnimo uun iyo dee sidan uu kuba wariyo can abihi can jaddihi loogama tegayo xadiidka laguma cilaynayo bal taasi waa siday culimada intoodii badnayd ay kuba tegeen waana la xujaystaa fal dee walaa dee shaakir isaga kolley hadalkiisa ma gaadhsiinin halka xasan martabadii bay ka dhigaan isaga waxaabuu kaba dhigaa inuu dee asax al asaaniid yahe laakiin kolley ma noqon karo taase bal markaa maxay tahay laakiin culimada qaar baa hadalka keena hadalkii kaba keenaan ixtijaajkiisa waxa weeye waxaa leeyahay damiirkan halkuu u laabmayo laba ixtimaal baa imanaya marka la ydhaha can abiyi can jaddi in loo celiyo shucayb iyo in loo celiyo bal matalan taas camar loo celiyo haddii camar loo celiyo dee awowgii waxay leeyihin waa muxamed waana nin taabiciya xadiidku markaa mursal buu noqonaya markaa saxaabi haddii damiirkii shucayb aan u celinana dee iyaga agtooda waa sida ibnu xibbaan iyo ay kuma tegeen shucayb lama kulmin cabdullahi bnu camrino inqidaac baa xadiidkii gelaya marka ama munqadicun buu noqon ama mursal buu noqon saa daraaddeed xadiidkii lama xujaysanaya dee barhkood ka dhiga wijaada iyo waraaq qornayd unay ahayd hadiyo goor waxyaalaha qoranna kolley tasxiifaad iyo waxyaalaha galo lama ictimaadsado taasna way jiraan laakiin taa jawaabteedu waxa ay tahay damiirkan ibnu xibbaanna dariiq sidaasuu kuma wariyo wuxuu leeyahay haddii uu ladhameeyo intiba ay riwaayadii leeyihin maca maxamed sax waan aqbalayn haddii kale laakiin taasa inagu imanayse arrinku waxa weeye damiirku wuxuu laamayaa shucayba camar uma laamayo markaa awowga saraan ku xambaarayna ama damiirku uu noqonaya waxaana inoo sugan shucayb inuu la kulmay mee uu soo gaadhay uu hagaag u soo gaadhay waxna ka wariyey awowgii cabdullahi ibnu camrino bal waxaaba la yidhaha isagaa soo koriyey ayaa la yidhaha marka taasna way inoo sugan tahay damiirkuna halkaasuu laamaya marka xadiidka sanadkiisu waa muttasil dee sidii kalena raggu wax lagu dacniyo iyagii maba laha xadiidka caynkaasa waa xadiis xujuu noqonaya kol haddii cidda inooga sokaysa ay bal waxa weeye aanay dee ay shuruuddii qabuulkaan kaba helo taasi iyadu waa mid bal kaasi halkaasaan kuba dhaafnay وبهز بن حكيم بن معاوية ومثال لباد كعمرو بن شعيب وكبهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده kollay kutubta siduu yimaadana iyadna sunantu inoogu sugan yahaye maha dee in magaciisaa lagugu dhammaynaye waa bahs ibnu xakiim can abihi can jaddihi saasuu sanadkii ugu imanaya bal taaba wey horta halkan wuxuu kaga duwanyay kii hore marka la eego damiirka can jaddihi ku jira wuxuu laabmayaa bahsi ee xakiim uma laabmayo oo ninkan awowguna waa mucaawiyat bnu xaydata xaydahaasti markaa riwaayo ma yeelanayo mucaawiyat bnu xayda saxaabi ah inankiisa xakiim baa ka warinaya xakiimna inankiisa bahsi baa wax kasii warinaya bal markaa taasna waa mid lahu waxa u sugnaaday markaa bahsina haakada macnaa waa bihada sanad iyo siyaaqa caynkane ah bahs ibnu xakiim can abihi can jaddihi nusqatun xasanatun iyadna waa axaadiis badan oo aan yaray oo dee iyadna sunanta inoogu sugan ayaa jirta oo iyaguna sunanta inooguba sugan bal tanna waxa weeye haddii iyadna cidda inooga sokaysa ay waxa inoo sugan tahay dad dee ama ay noqoto rijaashii saxiixa ama tii xasanka hadduu shuruudii qabuulkaan ka helo waa la xujaysanaya la aqbalaya ishkaalkii halkii hore ku jirayna ma jiro culimmadu teebaa raajaxsan bay idhahaan barhkood baa bahs ibnu xakiimtiisa raajax yeela waxaanay kuba raajax yeelaan arrin uu suyuudi halkan kuba soo qaadayo ahba markaa taas inuu bukhaarigtan istishaad ahaan ula yimi oo meel dahaare ama qusli kaba mida ayaa xadiis uu leeyahay qayb kaba miduu soo qaatay isagoo tacliiqinaya oo xadiidka allahu axaqu an yustaxyaa minhu xadiidkuna waxaa mucaawiyat bnu xayda uu yidhiyo bal cawraadka ayay nooga warran waxaan la imanayniyo waxaan kaba tegayno dee waxaad ahayd cawradaada haweenaydaada un mooye cidda kale kaba ilaali xaggii maydhiga iyo bal kolkol dee in qaawadi laguba maydho ama iyadoo la wada joogu soo qaatayo dee bal masalan ama ama marka aan deeto adigu xadiiska waxa kuba yimi allahu xaq an yustaxyaa minhu dee kollay in la isaasturo intaasuu kaba soo qaatay waa istishaad ahaan laakiin dee waa tan aan leenahay iyada istishaad kaleba waa jira oo kitaabulibaasi waa jira markaan eegna hadalkiisana aimadu siday noo soo naqliyeen waana taariikhdiisa wayn wax kuba sugane isagoo a'imadii xadiisku inay wada xujayseen taa hore kaba soo naqliyey ayaa jirta marka haddaan tarjiix u baahno ta hore ayaaba raajaxa laakiin labaduba dee axaadiistoodu xasan bay martabadooda inoo tahay dee tirmidi iyo amsaashoodna way saxiix yeelaamo iyagu taa axaadiisan markaan wax kaloo lagu cileeyaa jirin bal markaa taasna waa mithaalka imaka halkan wadalxata wakadalxata dalxat bn musarif bn camr bn kacbin kana waa taas oo kale dalxat bn musarif bn camr bn kacb waqiila waxaa la yidhi kacb bnu camrin iyadna amsiladiisuu kaba mid yahay xadiis badanoo sidaasoo dariiqan laynoogu wariyaa ma jirto barhkoodna in wuxuu ku yimaadaa un dalxata can abihi can jaddihi oo deetay shaki ka muujiyaan inuu dalxat bnu musarif oo nin caalimoo la yaqaane uu yahay oo reer kuufa ah ayay shaki kaba muujiyaan oo haddii dee shakigaa la muujiyo xataa dee hadal baa gelaya camr bnu kacb ama kacb bnu camri inuu saxaabiya kol haddii aan dariiqu sugnaane laakiin bal waa waxyaalaha ku yimaada iyaguna dalxa can abihi can jaddihi markaa taasi waa qaybta iyadu bal masalan ayma kala duwan sida calaa iyo xaafidna kitaabkiisa soo ikhtisaariye iyo barhkoodna la madbaciyo kuwo kalena waxay ku leeyihin meesha in waxaweye kulley taaliif bay ku leeyihin wixii jaanibkaa kuba soo arooray ama asaaniiddii kuba timi fulan can abihi can jaddi taas iyagoo inoogu soo ururaya inoogu soo jamcinayo diraaso guud ee marka halkani mithaal ay kaba tahay wixii jiray ay soo xasrinayaan in ama dee haaliban inteedii badnayd wa min axsanihi noocan kuwiisa u fiican waxa kaba mid a axsannimada uma wado xadiidkan lagu wariyo xadiis xasana taas laguma wado ee waa marka la eego xagga waxyaalaha mustadrafka ah waayo taa waxaan arkaynay un waa walad ama inan iyo aabihii iyo awowgii saddex un baan arkaynay sagaal aabbo oo is ama sagaal isdhalay baa mid kastaa leeyahay samictu abi samictu abi markaa xusnigu waa xaggaas inay dad fara badani ay ku kulmeen iyagoo isdhalay oo mid kastaaba kii kale kaba warinayo ee maaha waxa laynoogu soo naqliyo raggani badankoodu rag la yaqaanaba ma ahe waxaa kaba mida buu leeyahay riwaayat lkhadiibi can cabdilwahaab bni cabdilcaziiz bni alxaris bni asad bni layth bni sulaymaan bni lswad bni sufyaan bni yaziid bni ukaynata atamiimiyi waa dad isdhalay bal markaa ninka cabdilwahaab waa nin la garanayo culimadii xanaabilada waktigiisii ah aabihiina waa nin la garanayo isaguna walow dee ninka adugu xagga kale aqoontiisu ay badnayd laakiin dee ay sheegeen xataa inuu waxyaala mawduuca la warin jiray taasba ama isagu laba iman jirayna oo xagga ama taa laguma tuhmayo ragga kalena badankooda lama garanayo ayaa muxuu deeta ay dhacday waa tane qaala waa kii hore odhanaya cabdilwahaab samictu abi yaquulu samictu abi yaquulu dee mid kastana tiriyun adigu tirso sagaalka samictu abi yaquulu samictu abi yaquulu samictu abi yaquulu samictu abi yaquulu samictu abi yaquulu samictu abi yaquulu samictu abi yaquulu kii ugu dambeeye oo kayna ayaa muxuu odhanaya samictu caliya bna abi aalibin radia allahu canhu yaquulu iyadoo la weydiiyey alxanaan iyo almanaan macnaheed alxanaanu alladii kii weeye yuqbilu soo qaabilayo oo calaa man acrada canhu ku kaba jeestay aan naxariistiisa iyo fadligiisii ka goynahayn waa kan dee gacantiisa u fidinaya kii musiiqu leyl si uu toobadkeeno maalintiina sidaas oo kale alladii yuqbilu calaa man acrada canhu waalmanaanu alladii kii weeye yabda'u bilaabayo bisu'aali binawaali baan ujeedaa caddeeyo iyo waxsiin qabla su'aal intaan laba weydiisan ruuxii waxsiinaya manaan mahalka bal taasba weeye adugu bal sagaal baa ku kulmay imaka halkan isdhalay oo midba mid kaba warinayo laakiin waxaan nidhi labadaa hore markaan garanay inta dambe dad aan la aqoon ayay yihiin oo barkaa barhkoodna riwaayaadka qaarkood sida ku xagga idinkuma dhiganayo ilaa afar iyo tobaniyo ay gaadhsiiyaan bal alfaado kaleo lagu wariyayna uu xaggaa idinba sheegayo ee waxaan leenahay bal taasi waa ta ugu fiicanta wuxuu uga jeeda hinaysani dariiqahaan inooguma sugnaanayo dadkan lamama garanayo ninkan cabdilcasiisna waa nin xaaladiisu taasba tahay ee xagga marka la eega ijtimaacan dad fara badan oo iswada dhalay oo wax kala warinaya ay meel isugu yimaadeen taas weeyaan oo muuraha ugu qariibsan bay noqonaysaa waxyaalaha kuwa fulan can abihi can jaddi النوع السادس والأربعون الله سبحانه وتعالى على سبحانك اللهم وبحمدك